faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarka al-shabaab ay ku qaadeen saaka deegaanka ama saldhigga ay leeyihiin ciidamada puntland ee maamul goboleedkaasi dhinaca deegaanka af urur dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay inay maqleen hoobiyaal iyo hub kaleeto oo loo adeegsaday dagaalka ka dhacay saakadii horeeta halkaasi wararkii ugu dambeeyey ee faahfaahinta la xiriirta dagaalkaasi waxaa inoo soo dirtay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac oo wareysatay taliyaha aagga bari ee ciidamada difaaca puntland gaashaanle siciid waa siciid nuur shire oo ku sugan tuulada af urur waxayna ugu horreyntii weydiisay bal khasaaraha ka dhasha weerarkaas inuu ka hadlo saaka abaara salaadii subax waxaa dhacay dagaal kooban oo ka dhacay xerada af urur ee deegaanka af urur weerarka waxaa soo qaaday ururka ururka argixisada al-shabaab waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u baaxad weyn waxaa yaal hadda maydadkoodii sidaa sawiradaba ku arki doontaan nin saddex baa hadda waxaal xerada dhexdeeda goobtii dagaalku ka dhacayna waxaa ka dhacay khasaare kala duwan oo labada dhinacba ilaa haddana waxaa jooga ciidamadii puntland difaaca puntland baa hadda goobta kusugan imise caskari ayaa ku dhintay weerarkaas dhimashadu waxa weeye way kala duwan tahay ciidan ahaa ciidamadii gurmadka ahaa ayaa mina la qaraxday laakiin ciidanka kudha ku dhintay goobta dagaalku ka dhacay waa saddex askari waay ciidamada gurmadka ee qaraxu la kacay gaariga ay saaraayeen waa imise dhaawacaya dhimashadu
dhimashadu waa warwaaye iyo saddex nin oo dhaawaca dhinaca xerada maxaa ku dhaawacmay dhinaca xerada waxaa ku dhaawacmay afar askari baa ku dhaawacmay oo qeyb ay dhaawacyo ku tahay xerada joho ayaa laga soo weerara taliya xerada waxaa laga soo weeraray dhinaca bariga oo aan dabeecad ahaan jirin in laga soo weeraro laakiin ciidanka difaaca puntland oo runtii u diyaarsanaa weerarkan habtiisana ay waxay isaga isaga difaaceen si adag gudaha magaalada af urur ma galeen gaadiid dawladdu ay leedahay ma jirtaa inay kaxaysteen ama ay gubeen magaalada ma gelin hoos waxaa joogay ciidamada difaaca ayaa joogay magaalada ku sugnaa oo roonto ka hayay oo difaaceeda hayay magaalada wax adowa ma gelin xeradana sidoo kale cid usoo dhawaatay ma jirto gaadiidka hal gaari baa jira oo ku dhacay barweyn oo hoobiye ah oo banaanka laga soo hodin laakiin wax kale oo khasaare ah oo dad ah ma jiraanin haddaan kula hadlaayo haddaan kula hadlaayo xerada ayaan joogaa wax khasaare ah ama dab ah oo ka muuqdaana ma jiraanin mana jiro intaas unba insha allah xaalada guud waay
waa imise gaadiidka uu hoobiyuhu ku dhacay oo xerada dhexdeeda ku gud hal hal hal gaari waay hal gaari waay gaari nooca ciidanka waay khasaaraha marka la isku daro dhimashada iyo dhaawacu waa imisa dhimashadu dhimashadu waxa waaye shan waaye dhaawacana marka lasu geeyo waa toddoba qayb ay fududahay aada u fududahay dhaawacay aad iyo aada u fudud waay ma jirtaa gaari ay saaran yihiin dad shacaba in miino la kacday barqanimadii maanta ha gaarigaas wuu jiraa meel naga dursan buu ku qarxay isaga informationka saxda insha allah waxaana dhaa waktigan wakti ka bedela madila goobjoogayaal ku sugan tuulada afurur waxa ay sheegeen in dagaal uu ka dhacay buuraha korka ka ah xerada ciidamada daraawiishta ee af urur rasaasna ay maqlayaan dagaalkaasi maxaa khasaare ka dhashay dagaalkaas meelaha lagu dagaalamayo waxa weeye waa kaymo iyo meelo buuro ah ilaa hadda wax mataqaanaa khasaare ah oo dhinaca iyaga ah ma jiro laakiin laakiin mayg badan baa jira oo xaggooda ah oo buuraha yaalo marka iyagana waxaan soo bandhigi doonaa waktiga ugu dhow insha allah qaybna waan nahanaa muuqaaladooda hadda dagaalku weli ma socdaa dagaalkii inaga u joogsaday ma dhawood buu joogsaday marka laakiin lama kala foga waa laisku dhowyaha
taliye kaasi waxa uu ahaa siciid nuur shire oo u warramayay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamaca halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington